Cali Xaaji Aadan Wasiirka Wasaaradda Caafimaadka iyo Daryeelka Bulshada ee Dowladda Federaalk Soomaaliya ayaa maanta magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka waxa uu ka daahfuray cilmi baaris ku saabsan dhimashada ay sababeen abaarihii dalka ka dhacay intii u dhaxaysay sanadihii laba kun iyo labaiyo labaatan ilaa laba kun iyo afar iyo labaatan cilmi baaristan oo ay maalgelisay hay-adda UNICEF waxaa iska kaashaday jaamacadda Simad iyo jaamacadda London School of Hygiene oo ay la shaqeysay wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalk Soomaaliya cilmi baaristan waxaa lagu ogaaday in in ka badan toddobaatan kun oo ruux ay ku dhinteen abaaraha halka hal milyan dad ka badanna ay barakaceen wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada ee Soomaaliya Cali Xaaji Aadan ayaa cilmi baaristan ka warbixiyay waa cilmi baaris aad muhiim u ah oo ay iska kaashadeen waxay ahayd hay-adaha UNICEF WHO iyo Maxadka Simad iyo sidoo kale wasaaradda caafimaadka waxa ay diiradda saaraysay in la muujiyo saameynta dhimashada ay ku yeelatay abaarahaas ay ku yeesheen shan xilli roobaad oo isxigxigay oo baaqday darteed ayaa dhibaato weyn ay ka soo gaartay shacabka soomaaliyeed sida hadda ad arkaysaan toddobaatan iyo kow dhimasho ah ayaa lasoo riboor gareeyey abaartii laba kun iyo labaatan laba ugu darnayd saameynta ugu badanna waxa ay ku yeelatay dadka nugul sida caruurta iyo haweenka adeegyada ay marka horeba si fiican u gaaraynin iyo dadka barakacayaasha ah ee maaragtay aan guryahoodii ka barakacay wakiilada hay-adaha unisef iyo w h o oo cilmibaaristan qayb ka ah ayaa ka hadlay munaasabadda daahfurka waxayna ka warbixiyeen saameynta ay abaaruhu ku yeesheen bulshada soomaaliyeed
in a country where we already have very high mortality rates. I think Somalia is one of the countries globally that has very high under 5 mortality. In Baidoa and in Dolo, that on their way to displacement, they have buried a child, sometimes two children. That was very sad and very painful.
dhowrkii sano ee lasoo dhaafay waxaa gobolada dalka qaar aan ka di'in xilli roobaadyada taas oo sababtay in dad badani ay ku waxyeeloobaan abaaraha malaayiin kalena ay ka barakacaan deegaanadoodii